kulankan maanta madaxweynaha somalilan iyo ergeyga gaarka ah ee xogayaha gud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya james iswaan ku dhex maray magaalada hargeysa ayaa lagaga wada hadlay arrimo kala duwan wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan ayaa u sheegay warbaahinta in lagaga hadlay dhowr arrimood kulankan oo albaabada u xidhnaayeen ayaa markii uu dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee somalilan brofeser yaasiin maxamuud xiir faratoon isagoo oo sheegay in somalilan dhinaceeda ay u gunuday ama u dhiibtay ergeyga gaarka qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya walacay ka qabto doorka ay qaramada midoobey ku leedahay mashaariicda horumarineed ee ka socota somalilan sida la sheegay muddo iminka soddon sannadood ah somalilan ay hanatay oo ka shaqaysay madax bannaanideeda qadiyadeeda ay mataqaanaa gudatay ay ka taliso danaheeda dhammaantood iyadu gacanta ku hayso oo ka taliso hadday tahay dhulkeeda iyo maamulka dalkeeda hadday tahay cirkeeda hadday tahay baddeeda waxaa kale oo fariin ahaan xogayaha qaramada midoobey aanu ka codsanay inuu gudbiyo in saluug weyne nagaga jiro waxtarka iyo dhaqaalaha iyo deeqaha laga helo jimciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo dalalka kale ee maxay to caalamka guud ahaanba ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ku jira hadday tahay maxay to xagga maxay to dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha hadday tahay shaqo abuurka iyo caawinta hadday tahay arrimaha maxay to bulshadu u baahan tahay sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha iyo ay tahay mid walba in ay aada iyo aada saluug badan nagaga jiro waxaanu loo sheegay oo madaxweynuhu u sheegay in wixii khilaafaad ahaa iyo xasilooni darro ahaa dhammaantoodba somalilan ay ka gudubtay wixii iyada dhexdeeda ka taagnaa ee haddii ay wax khilaafiyaa jireen in la xalilay in jaarka iyaga iyo weliba soomaaliya w qaybteeda aanu jaarka lahe puntland aanu ku dadaalnay oo si wanaagsan meel wanaagsan isla gaadhnay oo aanu imika si nabadgelye ah diyaar ugu nahay in wixii jiraba aan ku dhammayno oo ugu wada noolaano oo aan wax dhibaatay ka jirin waxa uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan in dhinaca somalilan ay ka go-an tahay qabsoomidda doorashooyinkaasi waxaa kaloo madaxweynuhu u gudbiyey in arrimaha doorashooyinka ee somalilan oo ilaa iminka hadal ka taagan yahay in meel wanaagsan laisla gaadhay in somalilan oo dhan ay ka wada shaqaynayso hadday tahay xusbiyada hadday tahay waxgaradka hadday tahay maxaa to dhaqanyaqaanka iyo odayaasha hadday tahay bulshada iyo beelaha iyo dhammaantood in loo diyaar yahay in maxaa to arrintaa la xalilo oo laga wada shaqaynayo oo ay ka go-an tahay reer somalilan in doorashooyinka la qabto geesta kale ergeyga gaarka ah ee xogayaha gud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya james swan ayaa waxa uu sheegay in qaramada midoobey ay soo dhoweynayso wadahadallada muqdisho iyo hargeysa isagoo oo sheegay in ay aaminsan yihiin in wax badan laga wada shaqayn karo kuwaasi oo lagu horumari karo arrimaha nabadgelyada iyo sidoo kale inay jiraan arrimo badan oo iyaguna kobcin kara dhaqaalaha dadka james swan ayaa waxa uu sheegay in uu ugu baaqay dhinacyada siyaasadda ee somalilan in ay fuliyaan wixii lagu heshiiyey dhowaan islamarkaana doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanku ay dhacaan sannadkan labada kun iyo labaatanka ee lagu jiro waxa uu si weyn u soo hadal qaaday mashaariicda horumarineed ee qaramada midoobey ay ka fuliso somalilan isagoo carab dhabay in lix iyo toban xafiis oo si wanaagsan u shaqeeya ay ka howlgalaan ama ka jiraan somalilan kuwaasi oo gacan ka geysta meelo kala duwan oo aad u saameeya nolosha dadka waxaana uu taabtay in ay gacan ka geystaan arrimaha waxbarashada ee dugsiyada hoose dhexe dadka ku barakacay gudaha somalilan kuwa abaaruhu barakiciyeen iyo kuwa kale ee arrimaha kale ay sababeen inay meelahoodii ka guuraan sidoo kale waxa uu sheegay inay ka qayb qaataan arrimaha cadaaladda iyo adkaynta sharciga iyo tababarada booliiska isagoo intaa ku daray inay ka qayb qaataan arrimaha horumarka iyo gurmadka bini'aadminimo intaba james swan ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan xogeeyaha guud ee qaramada midoobey ayaa waxa uu fariin u diray xukuumadda somalilan isagoo ugu baaqay mas-uuliyiinta somalilan in ay xaqdhowraan xishmeeyaan oo ay ilaaliyaan xorriyadda saxaafadda iyo dhaqdhaqaaqa siyaasiga intaba james swan ayaa waxa uu sheegay inuu kulan la qaatay hogaamiyaasha xisbiyada somalilan qaar ka mid a ururada bulshada rayidkaa iyo xubnaha beesha caalamka ee ka howlgala ama ka shaqeeya somalilan khadar maxamed cakule v o e hargeysa